aan ku horeyna ee magaalada muqdisho waxaa xalay kulan ku yeeshay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka oo taageersan go-aan uu shalay guddoomiyaha baarlamaanka kaga hor yimid doorasho dad badan oo soomaaliya ka dhacda wariyaha v o eda saynab abuukar ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya kula kulmay xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyagoo kala hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxalada kala guurka ee nooca doorashada ee la aadayo waxaana xildhibaanada ugu baaqeen madaxweynaha in aanu aqbalin qorshaha maamul goboleedyadu ay wadaan ee doorashada dadban waxay ka digeen xildhibaanada in ay dhacdo sidii dhacday labada kun lix iyo tobankii markii doorashada la gaaray markaas oo baarlamaanka laga tallaabay oo madaxda jirtay iyo maamul goboleedyada ay go-aan ka gaareen doorashada sida uu v o a u sheegay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada kulanka ka qayb galay madaxweynuhu waxaan kala hadalnay ilaalinta saraynta sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka iyo in aan yacni waddanka loo horseedin constitutional crisis ama yacni in la violate gareeyo dastuurka kadibna waddanka oo hadda lagu jiro xilli ee kala guur ah oo isaga madaxweynaha isu guur uu ku fasiray in ummadda soomaaliyeed laga samata bixiyo in aanan maaragtay fawda maaragtay aan la gelin lugaha doorasho sidii loogu talagalay ee sharciyan ee dowladuna ayadoo isku waafaqsan ee xukuumadda ay u soo diyaarisay oo golaha maaragtay baarlamaanka ee markaa isaga aqalkiisa sare iyo golaha shacabkana ay u ansixiyeen madaxweynahane uu ku soo saaray dekareeto sharciya ah oo hortoodana ku saxiixay mujtamaca soomaaliyeed oo wada daawanayaan inaanan laga leexanin nidaamkii ee waafaqsanaa sharciga iyo dastuurka aana dhicin wixii dhacay labada kun lix iyo tobanka ee baarlamaanka albaabada inta la iskugu dhuftay awoodiisii la maquuniyey ee sharci jajab wax lagu maamulay xildhibaanada ayaa madaxweynaha la wadaagay walaacooda ku saabsan shirka dhuusamareeb iyagoo sheegay in waxa ka socda dhuusamareeb aysan sax ahayn islamarkaana maamul goboleedyada aysan sharci u haysan in ay go-aan ka gaaraan doorashada dalka iyadoo baarlamaanka uu horey u ansixiyey sharciga doorashooyinka oo dhigaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah haddii aysan taa suurtagal ahaynna uu baarlamaanku leeyahay mas-uuliyadda tallaabada xigta ee la qaadayo sida uu mar kale ku doodayo xildhibaan dalxa annagana waajibkana saaran haddaan nahay golayaashii dowladda gaar ahaan golihii shacabka ee doorashada sifa sharci ah ee markaasi loogu igmaday inay go-aan ka gaaraan in aanan la labalabayn sharcigaasi lagu dhaqmo sida uu qorayana ay tahay iyadoo loo celinayo awoodda markan shacbiga soomaaliyeed ee iyaga inay wax doortaan ayna doorashada sida hadda iyada ay ku sharciyeysan tahayna ay tahay qof iyo cod oo aanan taasi wax laga bedelin haddii wax laga bedelayana loo maro sifa sharci ah oo awooddeeda uu leeyahay baarlamanka xubnaha qaar ee kulanka ka qayb galay ayaa v o a u sheegay in madaxweyne farmaajo uu la wadaagay xildhibaanada in uu tegi doono dhowsamareeb wixii uu kala soo kulmana uu talada iyaga kusoo celin doono go-aankana ay iyagu leeyihiin sidoo kale xildhibaanad caashe maxamuud cumar caashe koos oo ka mid ah xubnaha kulanka madaxweynaha ka qayb galay ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la ilaaliyo nidaamka iyo sharciga laguna dhaqmo sharciga doorashada uu baarlamaanku meelmariyey laakiin maanta dalku wuxuu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka oo labada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ansixiyey madaxweynaha jamhuuriyadduna uu saxeexay faafintii rasmiga ahaydna la faafiyey oo ofishala oo dastuuriya ayuu maanta dalku leeyahay walaal marka wax cabsiya annaga nama hayso waxaan leenahay mana aha xildhibaanada maanta jooga ayaa sii joogaan laakiin waa inay soomaaliya ka baxdaa doorasho dadban iyo waxyaabo kale oo dalka lagu soo maamulaya waa in laga baxa oo la galaa qof iyo cod oo loo dhaweeyaa shacabka lana ilaaliyaa dastuurka qaranka ee kala hoga ee dhammaantayo ee lagu heshiiyey dastuurkaas waxa weeyaan sharciga doorashooyinka qarankuna wuxuu leeyahay uu ku salaysan yahay dastuurka federaalka kumeelgaarka ee soomaaliya kaas ayaa dhowristiisa keliya atay ilaalintiisa haddaan nahay baarlamaankan uu xil naga saaran yahay waxaan nahay sharci dejiyaashii waxaanu nahay wakiiladii shacabka soomaaliyeed madaxweynuhuna waa ilaaliyihii sharciga kulanka ayaa imaanaya iyadoo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal uu fadhigii shalay ka sheegay in aanay aqbalaynin doorasho dadban wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadayana uu baarlamaanka xaq u leeyahay oo aanay lahayn dowlad goboleedyada si kastoo ay ahaato maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada dhuusamareeb uu ka furmo shirka u dhaxeeya madaxda dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo looga hadli doono arrimaha doorashada waxaana muuqata loolan adag iyo kala aragtiduwanaan xoogan oo u dhaxaysa madaxda baarlamaanka iyo maamul goboleedyada oo ku aadan nooca doorashada ee la aadayo seenab abukar maxamed v o a muqdisho